hadlayo marka hore aad iyo aad baan u mahadsan tahay magacaygu waa cadow cabdiraxmaan jimle oo ah gudoomiye ku-xigeenka degmada waajid marka arrimahan isoo gaaray waxba kama jiraan waxba kama jiraan ma garatay haye siday wax u jiraan marka noo sheeg
waxaa jira ciidamada ciidamada federaalka ah ciidamada federaalka dowladda dhexe ayaa waxay degan yihiin meel magaalada geeska ilaa noolkeeda wadada u dhigta nimankii nabadgeedka ahaa baa meesha iyaga xalay iyagoo roondaa iyo kuwa kaloo roondaa meel isku qabteen banaan cidlo ah waxay bay ku dagaalameen kabacdii nimankii nabadgeedka ahaa way jabeen xalay waxay ahayd toddoba saaci bar bay ahayd wax kaloo dhiboo jira ma laha magaalada jurgeedka waa degan yahay maxaa khasaare ah ka dhashay
ilaahay hadda warkaan ognahay ciidanka iyaga oo federaalka ah wax dhiboo soo gaaray malaha ciddaad weydii ciddaad rabtaan weydiin kartaa oo shacabka ah laakiinse dhinaca kale waxaa igu maqaal ah magaalada la yidhaahdo ceelbool inay dhaawac geliyeen
waxaa la sheegayaa oo ilo idinka idinka madax bannaan oo rayidka ah waxay leeyihiin waajid waa la qabsaday al-shabaab baa maamulo ciidankii iyo maamulkii dhammaan waa laga saaray
abdicasiyow aniga hadda waxaan ku dhex suganahay degmada waajid gudoomiye ku-xigeenkii degmadii waajid baa nahay waad garanaysaa shabaab lama wareegin waajid warkaasi warkaasi niman shabaabka daba socda oo dana gaara ka wataa warkaasi aad ka hesheen mooye wax ka jira ma jiraan shacabka waad weydiin kartaa ciddaa doonto hadba reer waajid waa taqaanaa ninkaasi ugeey haddaan dhahdo waan kula hadashiin karaa marka warkaasi waa war been ah
ma ciidanka dawladda ayaa la weeraray mise al-shabaabaa dad soo weeraray kii xalay dhacay
ciidanka dawladda iyagoo roondaa oo shabaabka baadigoodayaan oo socda oo xeradoodii ka tageen duurka aaday ayay shabaab meel ku arkeen ay la dagaalameen keliya shabaabkiina wuu orday
wakhtigaas roob maa ka da'ayay deegaanka
deegaanka sideedaba roob baa ka socda agaarka magaalada laakiin magaalada gudaheeda roobka ma socdo laakiin dhinacyadoo dhan roob baa ka da'aya marka saacaddaas markaas aad taagnin roob kuma da'aynin meesha ciidamada ay ku dagaalameen
maxaad ka leedahay marka idaacadaha qaar baa tabinayo in waajid shabaab ay haystaan maxaad leedahay
warkaasi waa soo gaaray dad deegaanka u dhashay oo dad deegaanka u dhashay oo muqdisho jooga waxay ii sheegeen idaacado sheegay in degmada waajid shabaab uu la wareegay hade warkaasi war jira inuusan ahayn waad ogaan doontaa aniga waxaan dhex taaganahay bartamaha magaalada waajid la yidhaahdo meesha darjiinka la yidhaahdo oo dadka ay fadhiistaan ayaan dhex taaganahay hadda warkaasi ujeedo kalaa laga leeyahay mooye mucdin xusni ow waajid annagaa joogna dawladdaa joogta sidaa la soco